bismi illahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda saxaafadda iyo dadweynaha jamhuuriyadda somalilan guda iyo dibadba laba arrimood ayaan idinku yeedhay subaxan maanta aynu joogno bisha october ay tahay labiyo toban labada arrimood waxay kala yihiin wada waxaweye safar aanu ubaxayno gobolka sanaag aniga wasiirka madaxtooyada iyo guddida wadooyinka eergaabo oo sii mari doona hadaa la yidhaha galabta aanu bixi doono gobolka sanaag tuulooyinkiisa ama magaalooyinkiisa degmooyinkiisa ilaa eergaabo aanuna qorshuhu yahay in haddii ilaahay nafta inoo daayo aanu ku ciidno ama ciidda la qaadano ciid al adxa dadweynaha gobolka sanaag gaar ahaan magaala madaxda ceergaabo oo aan usoo bandhigi doono ama aanu la wadaagi doono qorshaha iyo baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ummadda reer somalilan meel kastay joogaan buu u gudbiyey kuna salaysan sidii loo dhisi lahaa waddooyinka qaranka gaar ahaan waddada ceerigaabo iyo burco isku xidha oo aada garanaysaan baaxadda iyo laxaadka ay ay leedahay qodobka labaad markaas aanu ka filayno runtii dadweynaha madaxda gobolkuna ay og tahay gobolka sanaag madaxdeeduna ay og tahay inaanu soo baxayno insha allah dadweynaha gobolka sanaagna hadday degmooyinka tahay iyo hadda ay tahay magaalo madaxdaba aanu kala aanu aanu usheegayno in safarkaas uu kusoo aadan yahay waxaan kaloo aan idinku bishaareyneyna ama dadweynaha reer somalilan wasiire ayaa ku maqan gobolka magaala madaxda ceergaabo waa arrin yaroo shaqaaqa ah u tegey alxamdulilah arrintaasuna way soo afjartay way soo afjareen iyaga lafteedu waxaa la filayaa inay brito haddii ilaahay idhaaha subaxan ay soo baxaan wixii faahfaahinana wasiirada hawsha soo qabtay ee muddada joogay ayaan ayaan u dhaafayaa laakiin aada iyo aad ayaan ugu bogaadineynaa hawsha qaran ay soo qabteen isagoo iyagoo qulamaaheeyo wasiirka daakiliga iyo ciddii la socotay ee arrinta qara qararo iyaguna soo afjaray intaa waxaan ugu gudbayaa waxaa ila jooga halkan saad u aragtaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda saleebaan waxaa shalayto oo jimco ahayd oo maalin cibaado ah ahayd waxa ay qabteen xisbiga wadani ee mucaaradkii isu jiraay waxaan islaa maalmaha jimcaha ee la cibaadaysanayo aflagaadada iyo ceebta inaanay dee ku habboonayn oo atleast hadday ugu yaraato dee kulle jimcaha ay dee la ciid faamiliyadooda iyo ay ay ay ay la kulmayaan laakiin waxaa cad hadallo hor oo aan idhi oo ah xisbiyadii mucaaradka waxaa ka soo hadhayn been subaxiina way soo kacaan habeenkiina way ku seexdaan maxaad abuurtaan oo aad madaxweynaha iyo dawladda ku saydhaa ayuunbaa aya ayaa ayaa cad xalato aada waxay uga hadleen miisaaniyadda shaleto hortaalla golaha wakiilada xisbiga wadani waxaana runtii wax lala yaaba ama foolxumo ah inaan waxaan jirin oo aan sal iyo raad lahayn ay ummadda jamhuuriyadda somalilan ay u sheegaan waana dalan baa ka horreeyey baa layidhi waxay u egtahay xisbiyadan mucaaradka ee waktigan jira inaan waxa quraya ay ku ku hamiyaan ama ay ku ta taliyaan inay noqoto si ay ay foobxumoodnu ga sheegaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ay dooratay ummadda jamhuuriyadda somaliland madaxweynaha ay dooratay iyo madaxda dawladda maalinba wasaarad ay isku qaadaan waxaanuna caddaynaynaa dadweynaha jamhuuriyadda somaliland aanu la wadaagaynaa waxa weeye oo nasiib dara ah raggii halkii ay ka hadli lahaayeen qodobo ay ku can ay dawladda kaga soo horjeedaan inay waxay ka hadlayaan ay tahay waxaan waxba ka jirin oo abuura oo ay sameeyaan haddaan qodobada ay ka hadleen aan aan aan aan dhowr ka taataabto waxay ka hadleen hay-adda la yidhaahdo n d c ama loo yaqaano hay-adda abaabusaarka qaranka oo dadweynaha somaliland na og yahay saxaafad ahaana a og tihiin sababta loo abuuray iyo waxa ay tahay wasaaraddaasoo ay yidhaahdeen kharashka galaa wuxuu ka badan yahay wasaarado badan inuu meeshaa galana ma ay ahayn waxaa nasiib daro ah waxa ay wax ka sheegayaan ama ay dhaleecaynayaan waa hawlgabkii ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan waa kuwa nabadooda aynu ku seexano waa kuwa aynu ku soo toosno raggii hawlgabka ahaa wey waa naafada xornimadan maanta aynu haysano suurtageliyey ninka ka soo horjeedaa waxa naafo gelaya nin dalkan usoo dagaalamay oo xoriyaan oo aanay weliba giddigood ku wada jirin hadda ee marba karaankeenu waxa uu inoo sameeya aynu u gudbino ay ay ayay dhaleecaynayaan ninka dhaleecaynaya hawlgabka ciidamada qalabka sida ama ciidamada booliiska ama ciidamada asluubta ama naafadii xornimadan iyo dalkan aynu u keennay waxaan qabaa waa nin dee adduunyo kale ku nool waxaanan qabaa inuu kuwaas wax alla waxay inta yar ee ah raashin ama waxa yaray aan waxba ahayn aan waxba ahayn xisbiga dhaqaaleynaya de waa waa kow ma aha waa caado weeyaan ay baraysteen oo waa nimanka dha dee dhaleecaynaya waddada qaranku ay samaynayaan ee ay u samaynayaan maxaan ku dhahdaay ummadda reer somaliland ee ka soo horjeedsanaya oo maalintii shalayna maalintii hore foodkiina lahaa qaarkood waddani hala dhaafiyo yaan la ansixinin foodka waddooyinka ama ha lagu mudaharaado baarlamanka maantana waxay usoo jeesteen waa kuwii howlgabka ee dalkan naftooda iyo maalkoodaba u huray ee ku naafooday ayay maantana usoo jeesteen waa wax laga xanuunsado run ahaantii waana wax laga diidiyo ummadda reer somaliland waxaanu leenahay nimankan waxay ka hadlayaan oo waxyaabaha noocaasa ee ha la iska ilaaliyo waxay ka hadleen xisaaxibkii waxay yidhahdeen xisaaxibkii lama gudbin waxaa la yaab le wasiirka wasaaradda maaliyadda shahaado sharaf ayaa baarlamaanka guddiyihiisa lagu siiyey shahaado sharaftaas waxay ka turjumaysay hawsha wasaaradda maaliyaddu ay hayso oo ahaa wasaaraddii ama maamulkan intuu xilka joogay sanad walba waxaanu gudbinaa xisaab xidkana waktigeeda ayaanu gudbinaa waanu ka horeynaa oo daraska miisaaniyaddana waxaanu gudbinaa waktigii loogu talagalay wakti ka horeeya sababta baarlamanku shahaado sharafta u siiyeena waa sidaa marka aan leeyahay waddani ama xisbiyada mucaaradka weyn dhalaayi oo waxba ma eegaan waxaa kamida waxay ilaaweysataa inay baarlamanka jamhuuriyadda somaliland horteeda oo la hayo saxaafadii oo dhami in wasaaradda shahaado sharaf lagu siiyey arrimaha ayay ilaawe markaan ku leeya way iska soo kacaan oo waxay doonaan bay yidhaahdaan ama way ku seexdaan waa waxyaabahan ka hadlayo weli may dhicin wasiir maaliyadeed oo shahaado sharaf baarlamanka somalilan laga siiyey aniga iyaa gaasimaha guud iyo shahaado sharafka waan la wadaagna cabdicasiis ayaanu filaynaa soo garanaysa laakin waa markaan idin leeyahay nimanku way iska soo kacaan iyo shaqaalaha dee wasaara jooga shahaado sharafka waakan wadaagno ayaan qabaa nasiib daradu waxa weeye waxay ka hadlayaan anugu meel ay ku socoto garan maayo waxay ka hadleen somali development fund waa hay-adda haysa ama ururka haysa lacagta deeqda ah ee dawladda denmark iyo dawladda ingiriisku ay ugu deeqeen jamhuuriyadda somaliland oo leh face ama afar sanadood loogu talagalay lacagta dhowr iyo kontonka milyan ah dhinaca maxaan ku dhahda jamhuuriyadda somaliland ay maamusho saddex iyo toban milyan iyo barhka ugu horeeya ayay ka hadleen waxay yidhahdeen meel gooniya ayaa la dhigay oo sida afrikaanka ka muuqata bay yidhahdeen dee madaxda qaranku ama madaxweyneyaashu lacag ayaha doolarka way jecel yihiin oo meel bay dhigtaan xaasha lilah mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ma aha nin meel lacag dhigta mana aha nin musuq iyo maxaan ku idhahdaay hawlaha caynkaasa yaqaana lacagtaas guddida waxaa ma- ma dawladda ingiriiska iyo dawladda denmark ay u gudbiyeen oo maamula cambany la yidhaahdo magda m n macdonald oo kambaniyadii adduunka loo qandaraas ahaan loo siiyey kasoo dhex baxay cidda qandaraaskaa bixinaysay waa labada dal iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorshaynta marka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda wasaaradda qorshaynta waxaa uu mataleyey wasiirka wasaaradda qorshaynta mudane sacad xaaji cali shire wasaaradda maaliyaddana anigayga nagala hadlaya ayaa u mateliyey qandaraaskaa markii aanu dooranay saddexdeeda geesood ee ah wasaaradda daw- dawladda somaliland dawladda ingiriiska iyo dawladda maxaan ku lahay denmark waxaan isla garanay kambanigaasu inuu maamulo macnaheedu wuxuu yahay iyo qorshaheedu afartaa sanadood haddaynu sidii inaynu inagu mashaariicda keenno dawlad ahaan aynu inagu keenno mashaariicda markaynu mashaariicda keenno oo ku salaysan baahida qarankeenu uu qabo oo ka duwan tii berigii hore maxaan ku dhahdaay ay ay dabadaha laynooga keeni jiray waxaan ku salaysneen baahideeda hawl adag ayaa naga gashay oo nagaga dhacday guddida sare ee arrintaa xukuntana aniga iyo sacad ayaa ku jirna oo wasaarad dawladda somaliland umatala lacagtaasu mashaariicda wasiiradu ay soo gudbiyaan ayay ku salaysan tahay mashaa lacag somaliland gacanta loo gelinaya ama wasiir loo gelinaya na kuma jiro qorshaha ay keenaan imanka qorshaha waxaa keensaday wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda deegaanka wasaaradda kalluumaysiga wakaaladda biyaha hargeysa iyo waddada ceergaabo waynu u dalabnay waddada berbere iyo hargeysa isku xidhan waanu waanu u dalabnay waxaa kale oo ku jirta wasaaradaha wasaaradaha beeraha inta wasaaradood ee soo dalbaday hawshaas oo qaarna la abruufgareeyey ama la ansixiyey qaarna aan la ansixinin waa intaas waxaanu anagu lacagaanu maamulaynaa ma jirto waxay dawladdu maamulaysaa ma jirto wax khasnada dawladda ku dhacaya lacagtaasu ma jirto kambani dhan ayaa labadii dal ee lacagta bixiyay ay u idmadeen wayna og yihiin waddani iyo maxaan ku dhahday iyo iyo iyo iyo iyo ucud inaynaan wax waxyaabahay had iyo habeen ka hadlayaanay beenta ka sheegayaan ee aanay ka xishoonayn waxaa ka mid a saxaafaduna ay og tahay war lacag loo dhiibaa ma jirto dawladda jamhuuriyadda somaliland ee dalalka shisheeyihi ay u dhiibaan waayo waxaa ku xidhan ictiraafka iyaga ayaa lacagaha ay bixinayaan maamula inagana mashaariic ahaan ayay ku bixiyaan laakiin dadkay maran habaabinayaan dadka ayay maraan rabaa waxaan ogeyn dadka jamhuuriyadda somalilan inay fahansan yihiin hawlahan sida ay u socdaan haddii laynoo garto afartan maxaan ku dhahday sanadoodna ay siday tahay aynu uga soo baxno tanu waa tas waxaa dhacaysa markii ugu horreysay in dawlad ahaan lacag laynoogu dhigo ayuu qorshuhu yahay wayna ka warhayaan laakiin dhoobo iyo ciiro iyo waxaan la garanayn ayay isku qasayaan waddani mana qabato ummadda jamhuuriyadda somalilan in hadhiyo habeen been loo sheego oo la jarahaba ma jarahbaabiyo ma qabato waxaa kaloo aanu aan aan aanu aan yani ka hadlayay waxa weeye qodobka xisaab xidkaa beri horeana noo gudbin uuna dhaafay xisaabiyaha guud wuu dhaafay hanti dhowrka qaranka wuu dhaafay baaqlama kuu yaalla yani haddii hadalkaas idinka soo waxay ka hadleen oo kale hay-adaha aan sharciga lahayn hay-adaha aan sharciga lahayn hay-adaha sharci lahayn ma jiraan hay-adaha madaxtooye digreyta madaxtooye ayay ku magacaabayihin sidii maalinta hore aan idin sheegayna shaqaalo dawladeed ayaa ka shaqeeya hawl qaranna dalka way uhayaan baarlamanka iyo madaxtooyada ayaa maxaa ku shirdoonada baarlamanka iyo madaxtooyada ayaana arrimaha ka hadlaya waxay kaloo ka hadleen khasnada dhexe waxaa loo sameeyey sida waxaa loo sameeyey bay yidhahdeen wasiir wasiirka maxay yidhahdeen wasiirka maaliyadda ayaa awooddeeda leh oo lacag baa lagu qarsaday oo waxaa kaasa ma waxa baanku og yahay waxaan doonaya halkaa inaan maadaama wasiirku uu arrimihii siyaasadda ka hadlay waxaan doonaya inaan su-aashaas qaato ama aan hadalkaa qaato wasiir aada bu mahadsanyay meela dee xaggii siyaasadda isaga ka hadlay laakiin waxaan is- horta wasiirkaa dhameeyo budgetka somaliland budgetka somaliland ee sanadkii sanadka soo socda two thousand fourteenka runtii shacabka somalilandna waa ka markhaati idinkuna markhaati baa ka tihiin qofka maskaxda wanaagsan ee caqliga wanaagsanna markhaati buu ka yahay inuu yahay budget waktigiisii la odorasay oo sharciyankiisii la geeyey inuu yahay budget midhodhaloo horumar ku jiro inuu yahay budget mushaarkii shaqaalaha iyo ciidamada darajooda lagu kordhiyey runtii qofka muwaadinka ah ee somalilandarka ah ee jamhuuriyaddan u damqanaya wuxuu ammaani lahaa qofka toddobiyo afartan milyan ka soo qaaday budgetka somalilan ee maantana boqol iyo labiiyo konton gaadhsiiyey anagoo cashuur kordhine dhinnay weliba waxaan umalaya inay dadaal badan oo wasaaradda maaliyaddu isa- isa saartay waayo dadka cashuurta laga qaada waa dadkii hore u joogay oo weliba intii hore laga dhimay boqol iyo labiiyo konton kaa milyan ee labada boqol iyo afar iyo toban boqolkiiba ka badan waxay ahayd inuu qofku dee uu qiro hase yeeshee kolley anigu xisbiyada waxba uga jawaabayo waayo guddoomiyaha baarlamaanka oo isagu ah guddoomiyaha wadani ayaaba abaalmarin nagu siiyey oo isagaa ka markhaatiya iyadoo xildhibaanadiis kale ee wadani ka tirsanaaba way noogu mahadnaqeen golaha dhexdiisa qolada ansixinaysa miisaaniyadan waa kuwaas khasnadan ay yidhaahdeen waxaa la yidhahda khasnadan fifteen eeg waxay ku jiri jirtay wasaaradda maaliyadda markii hore marka la eego wasaaradda maaliyadda culays badan baa ku saaran dunidana way jirtaa treasury af soomaaliga waxaa la treasury way ka madax banaantay wasaaradda maaliyadda mashaariicda waxaa ku jirta horumarinta waddanka o dhan oo sida beeraha wadooyinka airboodada xanaanada xoolaha mashaariicda waxaanu mash- wasaaradahooda ugu dari weynay oo aanu goonida loogu qoray kow in lagu sameeyo mashaariicda dabagal oo wasaaradda mar- marka marka lacagtaa la siiyo kuwaanta ribada loo siiyo ay wasaaradda soo codsato ee la siiyo waxaanu hadhowka ku samaynaa kuwaanta ka hore markay xisaab celin keenaan ee mashruucii lasoo qabtay ay ku sameeyaan ayaanu hadhowna loo sii daayaa sida saxdan loo markuu saddexdii bilood hore xisaab celin la keeno ayaa haddana loo sii daayaa mashaariicda waxaa kaloo ay iyaduna focuska loo saaro sidaa looga dhigay cash flowgu cashuurteen waxaa ku timaadaa bila bilba bisha ka dambayso haddii imika labiyo toban milyan oo dollar laga rabo maanta oo wasaaradda maaliyadda laga rabo advance uma siin karo wasaarad walba ma- markay soo dalbato hadday iyagu soo qortaan ayuu gacanta ku hayaan si cash flow aan ugu ilaalino aynu treasureka ugu dhignay in ay de lo- la siiyo heer kastaana iyo ama subject meel akoon kastoo halkaa ku jiraana cid gaaraba maamusho wasaaradda maamulada awooduma laha one bin inay ka bixiso hadday gegi hadday tahay ta ku jirta madaarada wasiirka madaar duulista ayaa shaqo ku leh codsada mashaariic la doonayo geliya oo lala lala ansixiyey golaa wasiiradu la ansixiyeen waxa ku saabsan gurmad eh, iyo waxyaalaha ciidamadu u baahdaan wa- wa- xaaladaha degdega looga baahdo madaxweynaha iyo madaxtooyada awoodeeda iskale inay bixiyaan wadanka chief of command waa isaga isagaa ka ah waxaa jirta gobolada bariga development lacagta la two percentiga ka mid ah lacagta halkaa ku qoran one billion wasaaradda maaliyadda awood u leedahay ma jirto waxa halkaa ku qoran waxay hoos timaadaa agaasimaha guud agaasimaha guud waxa hoos yimaado oo aniga wa- wasaaradda maaliyadda wixii ay- ay maamusho bajetkaasi waa khasnada qaranka wasiirka maaliyaddu wuxuu leeyahay saxiixeeda marka inuu u ogolaado ciddii soo dalbatay xaashiye lacagtaasi inay wasaaradda maaliyadda lacag ka raacda mooyaane inay lacag uga soo hadho ma jirto qofka doonaya accountska yaqaanaana si fudud buu ogaan karayaa waxaan u malaynayaa uun inay kaga dhacday oo macnaha ay qof ninkaa hadalkaa yidho hadalkaas kaga dhacay ee aanu ka fiirsan And waa transparent waxay martaa ordadka waxay martaa cid kale weliba wax kastoo halkaa ku jira hay-adaha qolooyinkan mucaawimooyinka somaliland siiya way eegaan oo waxyaalaha lagu faano inay halkaa ku jirto maanta airbortkeena markay intaas ku ji- ama xanaanada xoolaha ugu jirto mashruuca yuribeynka wasiiru ku hadlayana halkaasu ka eegaya taas wax ku bixinaya marka runtii waxaan hubaa in baarlamaanka somaliland uu ansixinayo miisaaniyadda waxaan hubaa shahaado sharaf diina lagu siiyey inaan cida ka noqonanin waxaan hubaa inay sideedana aan usoo saari karno haddii ilaa yidhahdo dadaalkii wasaaradda waddana ku saari doono u malayn maayo inuu shirkaa jaraayadii shalay xisbigaasi qabtay uu wax ka dhimayo oo doroska miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda amaasan aad baad mahadsantahay saleebaan yani waa waxyaabahan sheegayo waa wa yani waa qodobadii aan ka hadlayay qodobka ugu dambeeya ee aan ka hadlaya waxa weeye waxay ahayn shaqaale aan ahayn joogto ayaa ku jira miisaaniyadda shaqaale aan joogtada ahayn oo aniga iyo qolyaha maaragtay secretary madaxweyne ku magacaaban ayaa wasaarad ahaan aan ugu dhinaacnaa waa shaqaale aan joogta ahayn civil servantsku waa joogto wasiirada wixii secreta ku magacaaban haddii ay yihiin wasiirada haddii ay yihiin guddiyada iyo hay-adaha madaxa banaan guddiyadooda iyo nidaamyada noocaasa ayaan wasaaradaha an waxaanu ninaahaa waa shaqaale aan joogto ahayn waa inagu markuu mu- decreto ku magacaaban yahay dee decretadaas waa intaa madaxweynuhu yani waktigii gofnimowga de waktiga uu joogi doono ama uu dee joogi doono markaas eh, ama siyaasi ha noqdo ama guddi ha noqdo waa degreysada madaxweynuhu marba sidaa dee oo dee xaq uu leeyahay isagaa magacaabay isagaana eh, waa taqaaniin oo dee xilku waa meerto waa hawshaas waa taqaaniin marka marka xilku meertada tahay de qofkii muu noqon kara shaqaale joog- joogtaa laakiin agaasimayaasha oo kale kuwa shaqaale joogta ah samaad garan waa shaqaale samaad garan waa waa shaqaale joogta ah oo maxaan ku idhahdaa jira markaa qodobadaan ka hadlaya waxa weeye waa qodobada noocaasa wasaarad ahaan annaga waxaa naga saaran dakhliga dalka inaanu ilaalino inaanu dak- dakhliga dalka aanu xakamayno Ah, inaanu dakhliga dalka xakamayno inaanu ilaalino inaanu horumarka dalka siduu yahay aanu uga fekerno waxa xilku naga saaran yahay annaga waa sidaa wuxuu xilku naga saaran yahay waxa weeye shin walba halkii loogu talagalay in uu galo nin cerays ku qariyay iyo nin hadal aan waxba ka jirin sheega oo isla siyaasad aad ku heshid dadka aad kaga heshid maxaan ku dhahdaa waxaan waxba ka jirin aad wax kaga heshid wax shaqaynaya maaha marka ugu dambaysa marka wax waliba dhamaadaan runta ayuunba istaagaysa runta ayuunba maxaan ku dhahdaaye yeelanaysa wax dhaba waxa kale oo dhami way iska dhamaanayaan marka waxaan leeyahay waa nidaam ay barteen nidaam ay barteen weyi oo ah mutacadi ay ummadda ku tacadiyayaan oo ay jira habaabinayaan oo aan waxaan wax ka jirin waxaanan kula talin lahaa anigu iyaga war mar haddaad u socoto haykalkii madaxnimo iyo hogaamintii qaranka jamhuuriyadda somaliland waxyaabaha laysku eegayo ama la ummadda reer somaliland ay eegeyso waxa ugu horeeya horta qofkan run ma sheegaya mise been bu sheegaya wey waan salaamaya